بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستقام وبعد فاصل في شروط التيمم فصل وحuu yahay shuruudii gagabaysiga wa shuruudu tayamum gagabaysiga shuruuddiisii alqasdu waa in loo qastiyo ila turaabi ciiddii oo ciiddii qasti bay u baahan tahay oo loo qastinayo oo loo niyoonayo naqlinteeduna ay maqsuud tahaye hadday wejiga iskaga soo yaacdo wa innagaynu yidhi mid la qaadanaya ma wa an yakuuna turaabu ciidduna waa inay tahay daahiran ku daahira ciiddu waa inay tahay ciiddu waa inay daahir tahay dahuuran waxna daahirinaysa oo ciiddii waa inaanay nijaasahayn macadaalika mustacmalna waa inaanay ahayn oo waa inaanad qofka gagabaysigiisa wixii ka daatay ile biyahaba mustacmal kuwa soo daata ahaan jire waa inaanad markaa ku gagabaysan ama qofkii oo dee wejigu boodh leeyahay waa inaanad isaga dee wejiyada gacmaha saarin oo wejiga gacmaha kaga dhufanoo odhanin adaan kaa dul gagabaysanaya waa mustacmal mogta ma suuragala khaalisan waana inuu yahay mid waxa weeye ka saafi ah can ilkhaliidi wax lagu daray oo ciiddii haddii daqiiq lagu qoosho marka hore waa iska tamuuxe mid wax ka soo qaadamiyaanba maahee daqiiq baa lagu daray masalan waxaa lagu daray waxa gebigeeduba waa waxay odhan jireen suxaaqat lkhasaf masalan ashuunka iyo baalkan biyaha lagu shubto waxa weeye wixii laga soo xaquuqay oo kale ee dhoobada laga soo xaquuqay wey wax caadiya maa markaa saafi waa inay tahay oo khaliid waa inay ka maran tahay wa an yakuuna waa inuu yahay bidarbatayni laba ku dhufasho waa inay tahay laba jeer waa in loo qaadaa cinda almadhab waa laba jeer oo hal mar kuma filla sida ahlulcilmiga in badan qabaan madhabka maaha taas wa an yakuuna waa inay tahay bidarbatayni laba ku dhufasho waa inay tahay darbatan darbatin lilwajhi iyo wa darbatin lilyadayn yacnii ku dhufasho hal mar oo wejiga loo qaadayo ciidda iyo hal mar oo gacmaha loo qaadayo waa inay labadaa jeer tahay wa an yakuuna waa inuu yahay gagabaysigu bacda dukhuulilwakti waktigu markuu soo galo dabadeed oo waktigii oo aan joogin daruuro ku haysaa ma jirto ee markaad gagabaysanayso waktiga salaada aada u gagabaysanaysaa waa inuu joogaa ee qablaalwakti sidii weysadoo kale ma aha waayo waa dahaara daruuriya waa dahaaradani kugu qasabtaya oo daruuraa keensatae mid khiyaar la ysagala yimaado ma aha oo saad isaga joogto ma odhan kartid maanta aan gagabaysanno laakiin marka dani kugu kaliftuun baa laga gabaystaa wa an yujadida waa inuu cusboonaysiiyo atayamuma gagabaysiga likulli fardin farad kasta salaad kastoo farada gagabaysi cusub bay u baahantah waayo xagga faradka gagabaysigu cinda almadhab waa one time use hal mar baa la adeegsadaa hal mar oo quraa la adeegsada oo la isticmaala mar hadday farad tahay hal mar baa la adeegsadaa hadday dawaab farada tahay hadday salaad farada tahay macnaa wixii farada wuxuu doonayaba ha noqdee hal mar baa la adeegsanaya mar labaad ma ma shaqaynayso ilamaa xitaa ay yidhaahdeen waxa weeye calaa qowlin looma adeegsan karo khudbadda jumce oo farada iyo salaadeeda halgagabaysa ilamaa ay ka soo gaadheen qolole waa loo adeegsanaya oo madhabka ay haba jirtay wa an yujadida waa inuu cusboonaysiiyo atayamuma likulli fardin farad kasta wa an yufatisha waa inuu baadho can ilmaa'i biyo waa inuu baadho qabla tayamumiga gabaysiga ka hor iyo wa bacda dukhuulilwakti wakhtigu intuu soo galay dabadeed waa inuu baadho wa in kaana tayamumuhu lifaqdi ilmaa waa haddii dee marka horeba gagabaysigiisu biyola-aan ahaa laakiin haddaanad biyola-aan u gagabaysanayn dee maxaa raadinteeda kugu wata maadaa biyaba raba ama xanuun daraaddeed iyo wax kale aad u gagabaysanayso biyoo meel kasta qulqulaya hadleeday gagabaysiga xanuun bay ku kalifay taasi waa sheeko kale laakiin markaad biyo la-aan u gagabaysanayso waa inaad biyaha baadho intaanad gagabaysan waayo alle wuxuu tilmaamay marka la gagabaysanayo falam tajiduu maaan aydan biyo helin dee helintiina waxaa ka horaysa dalab raadin baa ka horaysa biyo waan waayey raadin baa ka horaysa waan yufatisha waa inuu baadho canilmaai biyaha qabla tayamumi gagabaysiga ka hor iyo wa bacda dukhuulilwakti wakhtigu markuu soo galo dabadeed fii raxlihi gurigiisa waa inuu ka baadho iyo wa rifqati iyo kooxdiisa la socoto jamaacadiisa ama safarladiisa oo rifqada ay wada socdaanna waa inuu ka baadho wa xawaalayhi hareerihiisa waa inuu ka baadho oo inaa han dhow dhow axadulqawdka iyo wixii ay sheegi jireen iyo intan dhow ee codku gaadhayiyo meelahan waxa weeyaan waa inuu ka baadho wa yunaadii waana dhawaaqayaa weliba baadhidu inuu waxa weeye cagaha iyo gacmaha ku doondoono maaha e afkoo quraa ku filan inuu yidhaahdo wa yunaadii waa dhawaaqayaa man macahu maa-un markaa yaa biyahaya yaa biyahaya bimacnaa mankii macahu maa-un falyucdina war yaa biyahaya kii biyahaya hana siiyo man kaana macahu maa-un yaa biyahaya ya man macahuma man kaan kaanaan ku dareemaya ha haddaan isdareemay anugu baa saan isu joogaysa war maxaad ku hadlaysaa man macahuma yani yaa biyahaya oo yaa biyahaya macnaheedu waxay noqonaysaa man kaana macahu maa un falyucdina bimacnaa qofkii biyahaya dee hana siiyo marka yaa biyahaya man macahu maa un war biyo yaa haya manaa biyihii buu weydiinaya oo hayntana qofkii biyo hayaa dee hana siiyuu rabaa inuu yidhaahdo ama lacag ha nagu siiyo ha naga iibiyo ama deeq ha nagu siiye horta yaa biyo haya man macahumaa un yaa biyo haya oo meeshii biyihii waa inuu raadiyaa oo calalaqal dadkii codkii ku simaayoo biyo weydiiya waman lam yajid maa-an kii aan biyo helin iyo walaa turaaban ciitoona haddaanu qofku helin waa ka ahlulcilmigu u yaqaanaan faaqidu dahuurayn labadii la isku daahirinayey kii waayey waa kay u yaqaanaan marka ciidna ma hayo biyana ma hayo ka-ankaana sida waa inuu yahay calaa qullati jabalin buurfiiqeed waa inuu saaran yahay buurfiiqeed halka u sarraysa qulla bimacnaa aclaa buur halka u sarraysa waa inuu ku sugan yahay wuxuu leeyahay qofkii hadduu ciid iyo biyaba waayo oo aanu haynin sida inuu buur fiiqeed saaran yahay oo meeshaba dhagxantaa dhadhaabta abaa taalle wax kale oo ciida ma yaallaan ama waxa weeye waa la xidhayoo waxa lagu xidhay meel ciiddeedu nijaas tahay jeel baa la dhigay ciiddiisu masala nijaas tahay dee ciid dahuur ah oo wax daahirinaysa bal iskaba dhaafe ciid daahira ma haysatid dahuur iskaba dhaaf mid wax daahirisa mid xitaa daahira ma haysatid waa ciid nijaasa biyana ma haysid ama waxa weeyaan qofkii waa la salbiyey oo masluub baa laga dhigay laba diblaa loo xidhay meeshaa lagugu xidhay dee markaa biyo ma gaadhaysid haddii dacal kasta kaa yaallaan haddii geed saa lagugu tiiriyo lagu xidho dee waa kuwaa biyihee maadaa taaban kara ciiddisa waa taasi miyaad gaadhi kartaa kaasoo kalena faaqidu dahuurayn waa noqonaya waxaa kaloo noqon karayaa qofka jooga meel roob helay biyana aanay ku jirin roobkii dhusunku arooriyey biyaha dhulka hoosay galeen oo ciid qallalan si yar ku gaadhi maysid haddaad waxoogaa faadhfaadhan lahayd sidii fadhanfadhka waxa weeyaan gaadhi maysid meel qallalan waxaad ku kulayliso oo ku qallajiso ciiddana dabana ma haysid markaana faaqidu dahuurayn baad noqonaysaa dhulkii baa rays ah biyana lama hayo xaalaadka noocaasiya maxaa la yeelayaa salla alfarda faradkuu tukanayaa waxdahu oo keligiia lidaruura macnaha ama lixurmati اlwaqti waxa uu tukanayaa faradkoo qura aqwaasha imaamu shaafici way isku khilaafeen qadiimkiisu iyo jadiidkiisu laakiin jadiidkii waa kan qadiimka ilaa saddex qowl baa la sheegaa qowlka xagga daliil ahaan ugu xoog badanayaana uu noqonayo qowlka imaamu nawowina doortay oo ah waxa weeye faradkaa marka la tukado la soo celin maayo laakiin qowlka jadiidka ee madhabku waa kan oo waxa weeye salla alfarda waxdahu wa acaada wuxuu tukanayaa faradkoo qura waana soo celinaya waana soo celinaya marka qowlka ugu fiicani waa in la yahdo faradka waa tukanayaa sidiisaanu ku tukan oo waafaqu llaha ma staطactum laakiin ma soo celinaya qowlkaasa min xaysu daliil ugu fiican laakiin madhabku waa sidan qowlkooda jadiidkaah waa sidan a'imadooda qaarkood si kale haba doorteen sida imaamu nawowi oo kale wayajuusu waxaa bannaan atayamumu gegabaysi lilberdi qabow daraaddeed loo gegabaysto ayaa bannaan qabowgii daraaddeed in loo gegabaysto ayaa bannaan idaa faqada waa markuu waayo maa yusakhanu bihi ilmaa wax biyaa lagu kulayliyo taskhiinu lmaa mar biyaa wax lagu kulayliyo mar hadduu waayey waa gegabaysanaya aw amase kaana waa yahay oo waxa weeyaan aw amase kaana laa tanfacuhu waxa uu yahay mid aanay anfacaynin tadfi'atu acdaa'ihi bacda qashliha ama waxa weeye ma anfacayso biyaha inuu diiriyo oo diirsado maalan maydha dabadeed xubnaha inuu dugsiyo oo uu gacmaha masalan diiriyo ma markaa anfacayso ow amase kaana wuxuu yahay laa tanfacuhu midaanay anfacaynin tadfi'atu acdaa'ihi xubnihiisa inuu diiriyo oo bimacnaa uu dugsiyo oo hadhow wax ku duubo bacda qashlihaa maydh dabadeed aw amase laa yaqdiru maba awoodayo calayhaa tadfi'ada lafteedaanuba awooday saddexdaas suuraba marka biyii waa yaallaan ee uu waayo wuxuu ku kulayliyo amaba biyihii oo jira markuu xubnaha maydho maydha hore waaba iska xamiliye wuxuu hadhow xubinka ku asturo oo ku dugsiyo ma helayo dhaxantaasaa ku dhacaysa iyo hawshaa amase waa awoodayaaye oo maryo iyo bustayaal wax waa sitaane ma anfacayso tadfi'adani ma anfacayso oo dugsiyidani anfici mayso intaasi oo dhanba waxay noqonaysaa waxaa u bannaan gagabaysi inuu gagabaystaabaa u bannaan laakiin wayaqdi waa qallaynayaa almutayamimu kii u gagabaystay lilbardi qabow daraaddeed iyo walmutayamimu kii gagabaystay alcaashi ee ku cusyaan sameeyey bisafarihi sadcaalkiisa ku cusyaan sameeyey wuxuu rabaa inuu yidhaahdo qofkii qaba wuxuu u gagabaysan karaa haddaanu biyaha diirsan karayn ama diirsashadoodu wuu ka gudbi karaaye xubnihii wuxuu ku asturo hadhow heli maayo oo uu ku dugsiyo ama dugsi laftiisa waa awoodayaaye dugsigaasi waxba u tari maayo qabowga jiro daraadi intaasi oo dhanba mar haddii qabowgii dhibayo oo aanu xamilayn oo dhibaato gaadhsiinayo oo meeshii mashaqo aan la taxamuli karayni taallo dee waa gegebaysanaya markuu gegebaysto wuu soo celinaya oo muxuu u soo celinayaa dee wuxuu u soo celinayaa waxa weeye waa cudurdaar naadira wanaadirna laa xukma lahu laakiin qaabka madhabku u taxriiriyo ee imaamu nawowina in badan oo kutubtiisa ka mida sida taxqiiqa iyo uu u taxqiijiyey haddaynu damcno inaynu dhex gallo waynu soo koobi karaynaa baabka oo dhanba oo rukhaska qaabkay u qaataanba iyo masalada gibada khulaasayn karaynaa laakiin dee fursaddaynu haysanaabaa cidhiidhiya marka inagii ku talagallay inaynu kitaabka erino hoosta ka wadno marka wuxuu leeyahy waa cudurdaar naadira intaasaynu kaga baxayna waayo naadirka qayb baa jirta aan la soo celin laakiin inaynu sii gudagallo kala qaadno ilaa saddex qaybood u kala qaadno ma doonayno marka wuxuu leeyahy waa la soo celinaya imaamu nawowi se isagu waxa uu maray saynu horeba usoo ishaarnay qofku mar hadduu cudurdaar sharciya leeyahay ama naadir ha noqda ama kayru naadir ha noqde inaan waxba la soo celina mar hadduu cibaadada si saxa ku gutay oo intii awooddiisa ahay inaan la soo celin lakin iyagu waxay leeyihin waa cudurdaar naadiraho dee had iyo jeer waxa iska yar qabowgu waa badan yahay laakiin inaad biyo waxaad ku diirsato weydo ama waxaad isku dugsido weydo oo markaad qabowga isku maydho waxa weeyaan bustayaali waxsaa isu sii saartay oo koodhan sii gashato aada weydo waxa weeya amaad tahayd xitaa dugsi baanay anfacayn wax xaalad naadira wax xaalaad aada u yar oo haddii lagu yahdo noloshaada goormaad intaasoo dhan ba xamili weyd waxaa laga yaabaa inaad maalin sheegto tay beri dayra dhaaf oo meelhiblayaan waa iska koobantay aad bay u yartay wuxuu kaloo yidhi qofka safarkiisu safrulmacsiya yahay oo had iyo jeer fuqahadu waxay kala qaadaan masalan alcaasi bisafarihi alcaasi alcaasi bisafarihi iyo alcaasi fi safar labadaasay kala qaadaan alcaasi fi safar iyo walcaasi bisafarihi marka bisafarihi babugu geliya maaragta faamu gelin wuxuu uga jeedaa waa kii safarkiisu macsida ku dhisnaa ee insheeyeyba bilaabayba isagoo macsi ku dhisan daydaynimu ku dhisan yahay markuu koobaadu gurigiisa ka soo baxayaba muxuu yidhi qutaacu duruq baan samaynaya wadooyinkaan gelaya jidgooyooyin safarkiisu muxuu ku dhisan yahay macsi gabadhii duday ee ninkeedii ka duday ka carartay safarkeedanaaba macsi wada ah masalan shaksigii cisyaan kale ama xumaano kale inuu soo sameeyo u bambaxay safarkiisaa macsi ah wuxuu doonaya daacaada ha dhex sameeya laakiin safarku waa muxuu ku dhisan yahay macsi ka noocaasiya kay leeyihiin rukso ma qaadan karayo waa kaa kay leeyihiin rukso qaadan kari maayo waa kaa laakiin ka waxa weeye markaa ka ka waxa weeye markaa ilaahay ha u sahlaya bal alla caafimaad ha siiye bal qur-aan iyo waxun ku tufa qoladiinaa u dhowa waa suuxdimo ah nasal اllaha alcaafiya nasal اllaha lahu alcaafiya runtii waxay noqonaysaa safarku marna macsi buu ku binaysan yahay marna macsi maaha e xaj baabad ku socotaaye macsida dhexdeeday dhacday adoo xaj ku socda intaasoo dembiyo qaab daran haddaad gasho rukhaskii waad leedahay waayo safarkaagu waa safru daaca ee adaa macsida dhex riday oo dee adoo masaajidka yimi baad khalad kala geli kartaa marka waa kala laba qodob inaad waxa weeye waxa weeye safarkaaguba macsi yahay iyo safarkaagu macsi maahee safru daaca weeyaane oo waxaad tidhi beydkii ilaahay baan qabanayaae halka yar dhexe markaad sii maraysaa dadkii dhacday oo arlada xaaja wareersanunaad noqoto waa kala laba jaad marka qofka safarka dhexdiisa macsida sameeyaa rukhaska waaliya amaa qofka safarkiisu waa macsi yahay waxay yidhahdaan alrukhasu laa tunaadu bilmacaasi rukhaska looma sababeeyo macaasi oo laguma xidho markaa safrulmacsiya inaad ka daydo rukhas yani qodob saxa maa wayaqdii waa qalaynaya almutayamimu lilbardi kii u gagabaystay qabow dartii iyo walmutayamimu kii gagabaystay alcaashi kaasoo cisyaan ku sameeyey bisafari safarkiisa faslun fi lxaydi wاnnifaasi wamaa yaxrumu bihima kana fasal wuxuu u yahay xaydkii iyo nifaaskii iyo wixii ku xaaraam noqonay xaydku waa dhiigga caadada ee markaa dimaada dabiiciga ka mid ah ee ilaahay subxaana wa tacaala ah shay un katabahu llahu calaa banaati aadam shay ilaahay u qadaray hab- hablaha ilmo nebi aadam sida saxiixu lbukhaari iyo keyrkiiba ku timi waxaana runtii xaydka ku xidhma ilaa labaatan xukun ayaa ku xidhma labiyo toban xaaraan bay faa'iideysaa oo waxa weeyaan labaatanka xukun ee ku xidhmaya labiyo toban xaaraan bay faa'iideynaysaa waxyaabaha muxaramaadka ah sideedda kalena ashyaa kaley faa'iideysaa waayo intaasoo axkaam baa ku xidhan wax lagu odhanaya xaydku kaaga xaaraantinimoobay mar lagu odhanayo qaangaadhkaa ku xidhan oo masalan gabadhii waxay ku qaangaadhaysaa xaydka lagu odhanayo oo aa isagu dee xaaraan maahay markaa waa xukun qaangaadh la yidhaahdo waxa weeyaan mar masalan la odhanayo haddii la isqabto iyadaa qowlkeeda loogu rumaynayaa waa jiraa iyo ma jirada iyadaa loogu rumeeyaa oo taasoo kalena ay ku tusinayso masalan maxaa la yidhaahdaa xukun aan xaaraam ahayn waxaa kaloo la mid ah in waxa weeye qofkii masalan gabadhi ay ku ciddo tirsanayso isaga laftiisa de xaaraan maayo waa axkaam ku tacalluqaysa la odhanayo saddex dhii ku ciddo tirso iyo waxaa iyo wixii la mid ah adugu axkaam baa ku tacalluqda xaaraamtana waynu arki doonaa isagu imaka wixii xaaraaman buu inooga warramayay axkaamaha kale iyo baddooda geli maayo axkaamaha kale iyo baddooda geli maayo wuxuu yidhi wa aqalu lxaydi caado waxa ugu yar macnaha zaman اlxayd wa aqalu zaman اlxayd waktiga caadada waxa ugu yar yowmun baa ugu yar iyo wa leylatun habeen habeen iyo maalin baa ugu yar afar iyo labaatan saac ayaa ugu yar wa akharuhu waxaana ugu badan khamsata cashara yowman shan iyo toban maalmood cinda almadhab wakti caada socoto inay wada xidhiidhsanaataa shardi maaha lakiin waa inay xukm alxayd un leedahay oo dee gabadhu hadday ama xubinkii cudbi iyo wax ku eegto waa inay dareemaysaa in raad dhiig jiro waxa weeye inta ugu yaree dhiig socda waa afar iyo labaatan saac oo gabadhu xukum xayd ay qaadan kartaa ay odhan kartaa afar iyo labaatankaa saac waxbaa waxbaa igu sugnaa xayd baa la xisaabinaya waana muddada ugu yar maalan inta ugu badan ee hadday dhaafto la odhanayo gabadhan dhabarfur baa ku dhacay waa shan iyo toban maalmood inay shan iyo toban kaba wada soconayaa shardi maaha eh laakiin xukumkii xaydka waa inay wadataa iminkana midaynu halkan ku faahfaahin karayna maaha haddaynu isdul taagno labadaa kelmadood iyo labada kusoo xigaa wakhtigeednuba ku dhacaya waayo baabka xaydku axkaamta islaamka abwaabta waxa weeyaan fiqiga iyo ugu adag bay ka mid tahay fuqahadii hore waxay soomaalidiinni hore wadaadadoodii waxay odhan jireen fuqahada ahaa ninkaad doonayso masalan inuu fiqiga yaqaano abwaabtay u soo saari jireen waxaa ka mid ahaa fasalka minhaajka ra'at la yahdo faslu ra'at oo xaydka ah minhaajka hadduu fasalkaa hordhigo hadduu fiqi sheegto fasalkaa hordhig bay odhan jireen ad ku taabal fasalkan wad hadduu ka baxo waa faqiih hadduu waxa weeye ka bixi waayana nagada ciyaarta dheh waaya waxay kaloo waxyaabaha isku halxidhaaleeyaan masalan ka mid ahaa ee culimmadu eegi jireen bal qofka fiqigiisa xadaano irshaad kitaabka irshaadka xadaanadiisa baabulxadaana ninka iswaale waxay odhan jireen intay baabulxadaana u keenaa bal ka saar mar dhown buu indhaa taagtaagaya markaasuu tacajabaya baabka xaydka mujallad dakhmiya baa culimada qaarkood ka qoreen sida masalan damiiri oo kale iyo mujallad dakhmiya oo weyn marmarka qaarkood kun masale kor bay u dhaafiyeen masaa'ilka ka baxa marka haddaynu damcana inu dhex gallo waktigoodan ka qaadanaysaa ogaan baynu indhaa uga laabanaynaa laakiin hadalkiisaynu koobayna waxaan lenahay waaqalu lxayd ay waaqalu zaman alxayd wakti caado waxaa ugu yar yowman walayl habeen iyo maalin waagaruhu inta ugu badanna waa hamsata cashara yowman waa shan iyo toban maalmood runtii muddada in sidan loo xadido faa'iido badan baa ku jirta marar badan baa dumarka dhiigooda ku khalkhalaysa madaxay faraha kuu gelinayaan waa baxrun laa saaxila laha waa badaan xeeb lahayn haddaanad meelahan qaadanin ood ku dawaqaysa midba nooc gaaray u heshaa inantii kula soo hadashaaba waxaanad garanayn bay ka sheekaynaysa adaa yaabyaabi doona lakiin dawaabidaadan iska qaado hadhow waad ka bixi karaysaa markiiba intuu soconaya intu ahaa in adeer waa sidaase dawaabiddan aad kaga bixi karaysaa marka kale waad dawaqaysaaba waxay kugu akrinayaan wagaalibuhu sida qaalibka ana sittun aw sabcun waa lix ama waa toddoba sida qaalibka ana had iyo jeer lix iyo toddoba iyo meelahaasuu dumarka ka socdaa wayaxrumu waxaa xaaraama bilxaydi ay bisababi lxaydi caado sababkeed waxaa ku xaaraama iyo waljanaabati janaabadaba waxaa ku xaaraam noqonaya labaduba waa xadasulakbare laakiin meelana waa ku kala duwan yihiin oo isku qolo maaha e asalaatu baa labadaba ku xaaraam noqda salaadii iyo wamaa lahu xukmu salaa halkan kumuu sheeginaya wixii xukm salaadeed leh oo sujuudu tilaawadii iyo sujuudu shukrigii iyo cinda shaaficiya xukm salaadeed bay leeyihin hoosgeliyadana iyo waawaaf dawaafkii baytullaahi alxaraamka la dawaafayey gabadh xayd qabtaana ma dawaafi karto oo ifcalii maa yafcalu lxaaju hayra an laa taduufii bilbeyt weysi nebigu i sal alla alay wasalam caaisha wax kastoo xaajigu samaynaya samee aan ka ahayn inaad beytka dawaafto markaad caadada wadato janaabaduna waa la mid wa masul musxafi musxafkiina ma taaban karo gabadh caado qabtaa iyo mid waxa weeye janaabo qabtaa iyo wa xamluhu qaaditaankiisa cinda almadhab waa sidaa iyo wa lubthu ku negaanshiiyo fil masjidi masaajidka dhexdiisa gabadh iyadoo xayd qabta iska dhex fadhido ama ninkii isagoo janaabo qabayo dee gabadhii baa iska dhex fadhiyaa wa qiraa'at lqur'aani baa ka xaaraam noqonaysa qoladan xadasulabarkay qabta xadasulasqarka xalaal buu weeyaan qur-aan inuu akriyaa musxafka taabashadiisu baynu usoo diidnaye qur-aan akridii caadi bay ahay laakiin xadasulabarka labadiiba waa laysugu daray musxafka mana taaban kartid qur-aanna ma akrii kartid o ka labadiiba waa laysugu daray laakiin xadasulasqarka muxuuna soo yidhi musxaf lama taaban karo lamana qaadi karo intaasun ba inoo diida lakin qirada wuu inoo ogolaa wa qiraa'at lqur'aani baa ka xaaraama biqasdi qiraa'a iyadoo loo qastinayo biqasdi lqiraa'a iyadoo qiro loo qastinayo haddaanay qiro u qastinaynoo waxbaba uma qastiyin ama adkaar bay u qastiday oo marka la leeyahay waa maxay aayad kursidan aad akhriyaysaa ayay leedahay waa dikrigaan ku seexanayay de marka waxay akrinaysaa aayad kursigii ama waxay akrinaysaa markaa qulaacuudyadii qulwalayaashii markaasay leedahay lil adkaar baanu akhrisanaya farahaynu ka qaadayna hadday say isaga joogto waxa weeye kelmad iska tidhaahdo qol huwa allahu axad bay iska tihi saa tidhi heblaayo xaggaad ka bilowday markaasay tidhi moji waan iska idhi marka labadaa jeer midna ka xaaraantinimayn mayno waa iska idhi laakiin hadday tidhaahdo dee waa qur-aankii aan akrinaya waa biqasdi lqiraa'a naakadaa qur-aanka ciyaarta baynu leena oo qur-aanka ka yeeli mayno hadday tidhaahdo waan idi wacdinayaa wacdi baan soo wataa ka yeeli mayno waayo qur-aan bay ugu jeedaa oo ay tidhaahdo wacdi ahaan baan idii jeedinayaa haddaad noo jeedinayso luqadaada caadigaa iskaga hadal alle ka baqa si kale u hadal laakiin aayaadkaa soo daliishanaya naga dah marka qiro hadday u qastinayso kama yeelayn kama yeelayn ama waxaa ku wacdinayso ama ajaraa ka doonayso ama ha tidhaahdo waxaan uga jeedaa qur-aan iyo adkaar iyo waxba hadday taa waan uga jeedaa kama yeelayn bas waxaynu ka yeeli karnaa inay tahdo adkaar baan uga jeedaa iyo inay tahdo waa iska idhi qur-aan ahaanba ugama jeedine moji waan iska idhi saan markaan u joogo saan isaga joogo ayuun baan kelimaadka qaar iska idhaahdaa marka waa iska idhi wayaxrumu waxaa ka xaaraama cala alxaa'idi tii markaa caadada qabtay waxaad ahaa keligeed waxaa ka xaaraama xaalay keligeed tahay asawmu baa ka xaaraama soomtii waa ka xaaraama oo soomtii xaaraan bay ka noqonaysa oo intii ay la qabtay maxaa la yidhaahdaa ka jinaabada qaba intana ugu dar iyada dheeraad uga dhig oo xataa gabadhay adiga soontuna waa kaa xaaraan ka jinaabada qaba soonta xaaraan ka maaha mog adiga soontuna waa kaa xaaraan wa cubuuru lmasjid masaajidka ka tallaabidiisuna lubti bay markii hore aad ku nagaanshiiyo ka tallaabidiisa iyo dhexmarkiisuna waa kaa xaaraan goorma inkhaafad waa hadday ka baqayso talwiihahu inuu kaga daato bidami dhiigga inay ku talwiisato ay ku qubto oo ay ku kharibto dhiig hadday ka baqayso dhiig kaga dhacay ka baqayso xaaladda iyada ah inay dhex marto kasoo dhex tallowdaan waa ka xaaraam walistimtaacu baa ka xaaraama in lagaga raaxaysto fii maa bayna surati warukba inta xundhurta iyo udhaxaysa rugaga intaa udhaxaysa in lagaga istimtaacaana waa xaaraam cinda almadhab sidaasi baa macruufa laakiin imaamu nawowi isagu wuxuu leeyahay maya ee galmada uun ha la xaaraam yeelo waana sida xadiiska saxiixa waafaqsan ee nebigu yidhi sala allahu alay waslam isnacuu kulla shayin ilaa nikaax wax kasta sameeyo aan galmo ka ahayn gabadha xaa'idada ah waxaad doonaysaan ku sameeya oo aan ka ahayn galmada lakiin iyagu waxay leeyihiin inaad ku istimtaacdo bawdyaha iyo meelaha xaquma lihid waayo waa ruugaga iyo xundhurta intaa dhexdeeda aba adoo le xubinka kuma socdee meelo kale oon wadwadaa xaquma lihid waa mamnuuc waxay leeyihiin ha samayne waayo ka raaci yarcaa xawla ximaa yushaku an yartaca fiih qofkii waxa weeye seera dushii wax ku raacayay umaad la midta xadiis ku soo arooro ay masalada ku keenaanna waa jiraan oo ay xoojiyaan walistimtaac fii ma bayna surati warukba wاljimaac galmada fi lxaydi fii xaali اlxayd loo galmoodo gabadha xaydka dhexdii min alkabaa'iri dunuubta waaweyn buu ka mid yahay bal haddii la xalaashado gaalnimaa buu keenaya waxa weeye dunuubta waaweyn bay ka mid tahay gabadhii oo caado wadata in loo taga waa min alkabaa'ir waa min kabaa'ir dunuub waaya wayajibu waxaa ku waajibayaa calayhaa gabadha korkeeda xaa'idada ah ee xaydka qabta alxaa'id qadaau sawmin qadaa'u sawmi ramadaan ramadaan soomteeda qallaheedaa ku waajibaya waa kii yidhi soom xaaraan bay ka mid tahay waayo maxaa lagu yeelanaya dee qallaheedaa lagu leeyahy intaasu kuu sheegay wayajibu waxaa ku waajibaya calayhaa korkeeda qadaa'u sawmi ramadaan ramadaan soomteeda inay qallaysaa waajib bay ku tahay duuna salaati salaada inay qallaysaa se waajib kuma aha salaad wixii caado kaga tegey soo qallayn mayso laakiin waxa weeye soom wixii caado kaga tegey way soo qallaynaysaa way soo qallaynaysaa soomta laakiin salaadda qallayn mayso waidanqaaca addamu waidanqaaca hadduu go-o addamu dhiiggii hadduu go-o oo bimacnaa walam taqtasil dee aanay maydhanin ama dee tayamum iyo wax la mida wax dahaaro aanay qaadan xalla waxaa u xalaal noqonaya laha iyada asawmu soomkii xalaal buu u yahay qabla alqusli maydha ka hor maadaamuu ka soo hadlay waxa weeyaan soomtiibaa xaaraam noqonaysa soomtiina uu ka farcay masale ah qallaheeda laakiin waajib noqonaya ayuu masaladan dambena ka sii farcay oo yidhi laakiin intaanay maydhanin soontu waa u bannaanta macnaha intaanay maydhan asagu dhiiggii ka go-ay dhowr qodob baa u bannaanaada markaa dhowrkii qodob inuu kuu sheego dooni uu maayo laakiin wuxuu rabaa inuu kuu sheego soomta iyo umuuraheeda uun oo ku yidhaahdo war gabadha caadada wadata soomta waa ka xaaraan aad tahid waa qodob hadhow inay soo qallaysana waa lagu leeyahy aad tahid waa qodob labaad waxaa kale aan kuu sheegayaa intaanay maydhan inay soontana xaq bay u leedahay saddexdaa qodob buu kuu sheegay oo iminka xilligii suxuurtoo kale u ka go-ay waxay heli kartaa intay soom niyooto inay iska soomto iyadoo aan weli dhiiggii ka maydhan markay hadhow salaada subax gaadhay waagu iska baryana intay maydhato salaadeeda subaxna tukato iyadoo soomana soontiina u xidhanta inta kuu sheegayo intaa waayo mar haddii dhiiggii go-ay umuuraha bannaanaanaya soomtu ka mid tahay waxaa kaloo bannaanaanaya dalaaqii in la furaa gabadha xitaa waa xaaraan markay xayd wadato mar hadduu ka go-ay weligeed ba yay maydhanine waxaa u bannaanaanaya in la furo weli maan maydhan hadday ku tahdo yelkadaabaad odhan kartaa dalqadda waad ku dhufan kartaa waxa kale oo kuu banaana iyada u bannaanaanaya masalan alquslu biniyati طahaara inay niyo dahaara ku maydhato oo marka horey dhiigga wadato inay maydhataa waa u bannaan tahay laakiin biniyati dahaara uma bannaana inay ku maydhato say isaga joogto ma odhan karto iyadoo xayd wadataa waan soo daahirsanaya naa ile daahir noqon mayso xaydkii baad wadataa haatan waa iska soo qabowsanaya taasaa la yeeli karaya ama waa isa soo nadiifinaya taasi waa sax laakiin lagama yeelaya biniyati dahaara marka umuuraha iyo kuwo lamid ah ayaa ku bannaanaada intaanay weli maydhanin marka iminka innaga soomtu unba inoo sheega wayaxrumu waxaa xaaraama binifaasi nifaaskii dhiig dhalmadii waxaa ku xaaraam noqonaya maa yaxrumu bilxayd wixii caado ku xaaraam noqonaya intii caado ku xaaraam noqonaysay nifaasna ku xaaraam yeel intii caado ku xaaraam noqonaysay nifaasna ku xaaraam yeel oo nifaasow maxaa tahay wanifaasu nifaaskuna huwa isagu addamu lkhaarij dhiigga soo baxa baa la yahdaa bacda alwilaada dhalmo dabadeed shaaficiyada waa dhiigga soo baxa dhalmo dabadeed iyo inta aan shan iyo toban casho ka soo wareegin dhalmada haddii masalan gabadhii markay foolanaysa dhiig ka yimaado way dhacdaa in badan markaa su-aashaana waa lagu weydiin doonaa oo gabadhii oo foolanaysaa dhiigna soconayaa mogta cinda shaaficiya kaasi maaha nifaas waa damu lcillati walfasaad salaadeeda iyo umuuraheedana way wadanaysaa iyadoo iska foolanaysa bay wadanaysaa weligiiba ha iska daato mar haddaanu ilmii soo bixin nifaas lama yidhaahdo cinda almadhab laakiin ahlulcilmiga in badan oo kaleo nifaas ka dhigta baa jira taasi waa qodob waxaa kaloo aan nifaas noqonaynin hadduu dhalmo dabadeed soo bixi waayo ilaa shan iyo toban casho ka soo wareegto ilmihii maantuu dhashay shan iyo toban casho markay ka soo wareegtay kadib ayaa dhiig iska yimi laa yuctabaru markaa nifaasa kaana nifaas la odhan maayo ee waa inuu dhiiggani dhalmada dabagalaa ilaa shan iyo toban wax ka yar waa inuu bilaabmaa hadhow ama afartan ha ku dhammaado ama afartankaba ha dhaafo ama ha ka soo soko maro waa masalo kale taas laakiin wakhtigu bilaabmaya waa inay noqotaa dhalmo dabadeed hadduu laakiin shan iyo toban casho maqnaado markay dhashay oo midhba laga waayo oo hadhow shan iyo toban casho dhiig iska soo furmo kaa xisaabin mayno wax markaa nifaasa dhiigga nifaaskana intaa inagu dhaafi waayo haddaynu damacno axkaamtiisa inaynu gallo de hadalkaa inagu badanaya fiqiga la iskuma daandaansado moogta waxaa laga yaabaa imika markaynu nidhi gabadha muxuu ahaa furitaankeeda iyadoo xayd qabto lama furo haddii aan damco inaan wax ka reebo toddoba masaleaan ka reebaya oo toddoba masalaa jiroo la furo oo ay ka mid tahay markay warqadda iibsanaysa khuluc samaynaysa wixii lamida dee haddii aan furfuro wakhtigaa dheeraanaya marka hadalka waydii koobaya wixii faahfaahina kutub kalea ugu tegi doontaa baabu salaa alsalawaatu almaktuubaatu khamsun salaadaha la waajib yeelay la farad yeelay waa shan salaadaha la farad yeelay waa shan waa taqaanaan dee habeeniya maalintii shan salaadoodun baa laynagu leeyahy wax kaloo inagu waajibaya oo joogto ahi ma jiraan waxaynu inagu isku waajibino ama nidar ku gallo ama dee wax marmar waajibaya oo salaad janaase iyo wax lamid umuuro kale ha iska jiraan hadday doonaan laakiin salaad joogto ahi waa shantaasu wataqdiimu salaati salaaddii in laga horaysiiyo calaa waktihaa iyo wa ta'khiiruhaa in laga dibdhigaa can waktihaa waktigeeda laga dibdhigaa bikayri cudrin min alkabaa'iri bay ka mid tahay dunuubta teeda waaweyn salaada waktigeeda in laga horaysiiyo ama laga dibdhigaa biduuni cudrin cudurdaar la waa min alkabaa'ir salaadu luqa ahaan waa adducaa waa mutlaqu ducaa duco un wey sharci ahaanna waa aqwaal iyo afcaal muftataxa bitakbiir lagu furfurto takbiir wamuqtatama bitasliim haaliban sida badanna salaam lagu gebagabeeyo sida badanna salaam lagu gebagabeeyo inta badan waa aqwaal iyo afcaal takbiir lagu furfuranayo salaanna lagu gebagabaynaya sida badan markay sida badan leeyihiin waxay kuu tilmaamayaan inay dhici karto salaad masalan aqwaal uun ah oo aan afcaal lahayn waa sida qofkii la salbiyey ee meel lagu xidhay oo kale halkaa ku xidhna u leeyihi dee niyadunbuu ka tukanaya meel bay nagu yuurinanyo meel laka dhaqaaqi kara xubin qura ma dhaqaajin karayn uu iska dhurmaya waxunbu akhriyaya marka waa salaatun lahaa aqwaalun bilaa afcaal waayo ma rukuuci karo oo ma sujuudi karo oo kaa waxaa dhici karaysa salaaddu inay afcaal leedo bilaa aqwaal tahay waa akhraskii mahadlihii kii bilaa hadalka ahaa marba waxoogaabu iska taagnaanaya mar kelmadi ka soo bixi mayso markaasuu hadhow iska rukuucaya kelmadi ka soo bixi afcaal salaadiisi weeyaan laakiin aqwaal ma leh aqwaasha waa niyo u wuu iska niyoonaya ha foorfoorsado marba wejigu dhulka dhigaya waxay noqonaysaa mid noocaasi ah mid aan labadaba lahayna waa suuragal oo kaa mahadla ah haddii la salbiyo ka war awalba isagaan hadlayn ayaana laba dible loo xidhay geed baasaa loogu yuuri salaadiisaasi maxay noqonaysaa ila salaadda ka dhici mayse mar hadduu miyir qabe niyaduunbuu ka tukanaya salaadiisu aqwaalna ma leh oo weligiiba ma hadli karayo allah akbar ma odhan karo iska daa wax kale eh afcaalna ma leh oo ma dhaqdhaqaaq karo mid baa halkaa qorigu la soo fadhiyo le car dhaqdhaqaaqa mar qura oo bal tuko niyaduu ka tukanaya niyaduu ka tukanaya waxba ma leh waayo midnaba ma hayo saasaynu leenahay haaliban sida badan salaadu aqwaal iyo afcaal bay leedahay lagu bilowdo takbiir salaadna lagu gebagabeeyo laakiin mararka qaarkood waxaa dhici karta salaad aqwaal qura ah iyo mid afcaal qura ah iyo mid aan midnaba lahay intuba waa suura laakiin haalib maaha marka salaaddii haddii waktigeeda laga hormariyo waa min alkabaa'ir haddii laga dambaysiiyana waa min alkabaa'ir mid kastaaba hadday tahay bikayri cudrin cudurdaar la-aan ama hadday cudurdaar leedahay waa masale kale waaya halkeydaasi ayaynu insha allahu iskaga joojinaynaa waayo xilligiibaa inaga dhacay inaynu kaga saarnaa baynu doonaynay laakiin xilligii waa inaga dhacay wadaado may cinda shaaficiya maya waa inay ciid boordle tahay oo dhoobadii bay inoo diideen roobkii yaro qooye gabadhu mobilka qur-aanka makaa ka akriyi kartaa waxa weeye hadday caado wadato horta marka hore ma akriyi kartaabaa dee masale ah cinda shaaficiya dee maya bay ahayd sooma waxa weeye markaa mobil iyo meel kale qiradiiba looma ogola laakiin markaynu nidhaahno qowlka aynu iilanayna inagu aynu saxiixa u arkayno oo ah cinda alxaaja gabadhu inay akhriyi karto marka sida ay wax dhigayso oo kale iyadiiba macallimo tahay mar kasta malcaamadiina wiig kasta fasaxdo maantana waxba iga yara xumaadee ama markay dhigaanayso almadaaris nidaamiya imtixaanka caawa geli maayo qur-aankii baa la geli waxba iga xune digdigta noocaasiya markaynu nahno masaladu marka horeba nasku kuma cadda oo aynu nahno way u bannaan tahay cala saxiix araajix mobil way ka akhriyi kartaa ishkaalna kuma jiro waana sida sheekh fawsaan iyana fatwoodeen halkeeda haynoo joogto wallahu subxaanahu watacaala aclam